asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee aan halkan ku wadaagi jirnay ee idaacadda star f m aynu ku qaybsan jirnay idinka oo dhegaystayaasha iyo annaga oo ah soo jeediyeyaalka waana xubinta murtada maanta ee sheekooyinkii iyo dhacdadii iyo taariikhdii soomaalida waxyaalo fara badan farta kaga fiiqaysa waana xubinta murtida maanta ee la dhahahayo waa xubin haddii eebba idmahayo dhinacyo badan wax kaa tusaalayn karta waa marka aad si dhaba u miisaanto amaba aad qiyaaso waaweyn ka qaadato halkaa waxay kaa tusaysaa taariikhda soomaalida iyo waxyaalihii ku gadaanaa ee noocyada badnaa noocu doonaba ha ahaadee waana xubinta murtida ee marba aad isdhihi tan waa taariikh maraad isdhihi waa reermagaalnimo maraad isdhihi waa badownimo maraad isdhihi maaragtay waa dhawrsi maraad isdhihi waa kaftan mar kalena aad dhihi waa jaajaalanimo mar kalena aad dhihi waa ilaaq mar kalena aad dhihi waa cayaayir waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo noocyada farada badan isugu jirta midaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi nin ka mid ah xoololaydii soomaalida ahayd ee maalqabeenka ahaa ama xoolaha fiican haystay waxoodina ku filaayeen ee laga yaabo xoolaha ay leeyihiin inay isku gaari jireen qaalimada yalablaha ah iyo wananka haddii eebba idmayo tumayada ah orgida tumayada ah iyo noocyada farada badan ee jarka iyo sogobka isugu jiraayey laga dhexili jiray waana dadkii noocaas ahaa ee xoolahooda iyagoon baahi u qabin cadiya caano markay maarata caanaha ka dhirgaan ama ay ku caajisaan neefka iska qalan jiray sababtoo ah dadku waxay ahaayeen dad imaanqaba wixii ilaahay siiyeyna walaalahooda kale wax ka siiya waa dadkii haddii eebba idmaayo xadhigga isla dhex mari jiray markii mid cayrtoobo midkaas intuu xadhigga qaato nin marka ka mid ah dadkii noocaas ahaa ayaa waxa uu sameeyey ari fara badan oo uu lahaa oo jar ahaa ayuu magaalo geeyey waa uu safriyey wuuna iibsaday markuu iibsaday ayuu hameenkii shakiyey lacag waraaqana soomaalida dee aad isugumayna fiicnayn lacago waraaqa ah ayuu haystaa markaasuu wuxuu maqlay magaalada waxaa joogtaa kuwa qaroof la dhaho oo dadka baadha oo tuugaa wuxuu ka baqay kuwa iyagiihi inay lacagtan caawa markuu seexdo jeebkiisa kala baxaan isagoo cabsida noocaasi ku jirto ayaa waxa uu arkay oo u muuqday nin sigaar cabbahaya oo afka ku haysto si aada u jiidhay markaasuu wuxuu yidhi maxaaba dhibka kugu wataba ninkan caadiga afka dabka ku leh kana dab afka ku wate oon dabku ka damayninoo dadka kaga aqoonsan kartaa ayr lacagta u dhiibo markaasuu yidhi hooy afku dablow inaa adeer waxaan ku idhi kuwa qaroof la dhahaa la sheegsheegaya adaa afku dablo oon berri iga lumaynin oon ku aqoonsane hoo lacagtan ii haybi aan lacagta kuu dhiibta waa afku dable dee ninku sigaar buu cabbahayaa waana sigaarkii showqarniyadii hore lasoo saaray ee aan demi jirin sida aan u malayhay muddada dheer shidnaan jiray sigaar ka miduhu cabbahaya afku dablo hoo lacagta ii haybi adaan ku aqoonsanoo afkaagu dableyahoon berri kaa qaadan haddii allaydme hoo lacagta ii xaji aayar buu lacagta ninkii u dhiibtay dee afku dabluhuna mid qaroofiinta ka miduhu ahaayo sigaaryo caba isna aayar buu lacagta hore ula dhaqaaqay halkaa marka sheekadaas iyada waxaa kaaga soo baxaysa laba qodob waa hee waa laba qodob soomaalidu inayna ahayn dad iimaan kala oo wax alla waxay arkaan cabba oo dabka iyo sigaarka iyo qarmuunka iyo waxyaalaha la midka ah iyo daroogada iyo dad isticmaala oo isticmaal u leh ama aqoon u lahaayo daab uga duleelay inayna ahayn ayaa halka kaaga soo baxaysa ay ahaayeen dad xalaala waa midda labaade ninkaasu inuu ahaa nin aamin ah oo isaga laftiisu aan iimaan la'ayn ama aan shaki badan qabin ama aan waxa dhegta looga sheegay waxbaa laysbaadhaa ama layska qaataa mooyaane dadkii uu ku soo dhex koray iyo bulshadii uu ka midka ahaay kuwa tuugo oo xada inayna ahayn ayaa halkaa kaaga soo baxaysa maantana masuq maasuqa soomaalida meesha ugu sarraysa adduunka soomaalida ku jirta oo waxay noqotay gebigeedu musuq maasuq laakiin soomaalidu waagi hore musuq maasuq mayna ahayn hadday musuq maasuq tahayna ninkaasu afku dabla ma aamineen hadduu waxa dabka cabaya qaanana ma uusan aamineen labadaa qodobba marka waxay ku tusaysaa soomaalidu inay ahayd dad xalaal ah ninkaasuna uu afku dable ka aaminay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi waayeel hadalkiisa kaftan buu ku bogtaa waayeel hadalkiisa kaftan buu ku bogtaa